gudoomiye ku-xigeenkii gobolka togdheer ayaad ahayd xukuumadda waxaa kugu eedaysay inaad ka dambaysaan abaabulshay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada madaxda gobolkaasi taas waa mid takaleen ku weydiinana waxay tahay waxaad sheegtaa waa ti lagu xidhay qaab noocyaad ku soo baxday labadaas su-aal baan ku weydiinana waayahay bismillahi raxmaan raxiim su-aasha su-aalahaagii intaanan ka jawaabin horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa cid alle ciddii dhibtaa lay geystay iyo xadhiggaa karaamo dhacaa dadweynaha reer somalilan teetalka state systemba wixii ka dhiidhiyey ee ku dagaalamayaan xorriyaddeydii si sharaf lagu helo waan u mahadnaqayaa gaar ahaan gobolka saaxil degmada burco dadweynaha ku nool rag iyo dumar gaar ahaan madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka labada xisbi mucaarid wadani iyo ucid iyo dhammaan baxda saxaafadda ee xorta ah mid walba waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo keligayna maahe dad badan oo dulmanaa baa jiree u dagaalama xaqa taasi waa taa su-aashii aad weydiisay waxa weeyaan qaabkan ku soo baxay waxaa markii hore aniga xarigaygu waxa weeyaan caburin buu ahaa maxaad runta u sheegaysaa buu ahaa maxaad xagga uga hadlaysaa buu ahaa maxaad u sheegaysaa dhaliisha dawladdu ay leedahay iyo boobka dadka lagu hayo dhinac walba hadday tahay horumarinta hadday tahay shidaalada hadday tahay waxbarashada hadday tahay dhinacii loo dhigaba ee dadkooda lahaa wixii loo doortana ay ka leexatay marka qaabkaan u soo baxay weyahay waxa wuxuu ahaa markii hore ina warar cadde oo la isticmaalayey oo tala iyadoo arrinkayga lagu soo gooyo in la xidho wuxuu haddana go'aankii ku soo qaatay oo lagu soo yidhi damaanad ku sii daa damaanaddiina waan diiday waxaan ku idhi anigu maxkamadda sharcigan hortaaganaya haddii ay jirto damaanaddiisi markii aan diiday ee afariyaad saacadoo laysku wareegalaysanayey kadib quus bay qaateen kadibna xalay toddobadii ayaa anigoo xora oo sharaf leh ku soo baxay barnaamijkayga iyo ciddii qardiga gashayna meel kastayla gaadho anigoon dagaalamin qori qaadan dadkayga dhibin waan la baaydoon tegayaa intaan xaq helayo amaan waayo su-aasha labaad kala weydiisay mudaharaadkii burca ka dhacay waa wax aad u nasiib darro ah qofku markuu isagu dagaal doonayo ama dhib doonayo ama burburin doonayo inuu qof muwaadina marmariyo anigu burco waan ku dhashay waan ku dhalay kuwaan dhalayna way ku dhali doonaan cid nabaddeeda iga jecel cid nolosheeda iga jecel cid dadkeeda iga jecel ma jirto sagaal sannadood baan madax ka ahaa imaqaana dhalinyarada baan ahay waan rajaynaya mustaqbalka nin kale dagaal iyo mudaharadba ka dambeeyey ma jira dadku waxay ka hadlayeen masiirkoodii iyo saamigii ay xaqa u lahaayeen inay dawladda ka helaan marka nin muraad leh oo isagu doonaya inuu dadka barakiciyo oo doonaya in loo kordhiyo markuu xilkii loo doortay ka soo bixi waayey ayaa dhibta wada annagaa nagu magac yeelan mayso weliba dadweynaha waxaan leeyahay waan waynu aragnaaye nin waloo fadhiiso go'ahuwo ha lagu xidho ha lagu caburiyo ha lagu dilo waryaynaan u kordhinine hayna dhaafeen farbaa daahiryaanaba lagu riday taasaan leeyahay
waxaa loo xidhiidhinayaa xigtegistiisa inaad adiga xiriir dhow oo saaxiimaad ka dhexayso isla markaana xataa gaadiid uu leeyahay aad adigu isjeednaasamaysa
bismillahi rahmaan raxiim axmed cumar xaaji cabdulaahi waa nin dhallinyaro ah waxaan filayaa haddii inuu abaal jiro axmed maxamed maxamuud siinaanyo wuxuu u soo maray xabad wuxuu u soo maray xadhig wuxuu u soo maray dhibaato dunuufo adag buu kala soo dabaashay waxaa nasiib darro ah axmed annaga waa bara saabkayagii waa guddoomiyahayagii isagaa noo bara saabaha axmed tayadoo qula xitaa lama odhan karo wuu ka dagaalamay laakiin axmed waxa weeye bal ka warrama bara saabkii gobolka joogay oo waxba la weydiinayn tusaalaan sineero kooban oo nin cadayga burca ka iibinaya ula soo hadlay madaxtooyada uada xirsow burca waxaasaa ka taagan dabeedna xamarji dib loo soo weydiiyo xamarji dhib badan baa ka soo martay wax badan baa ayaanu sheegin laakiin waxaan idiin sheegayaa tayada qura maaha xamarji wixii dulmiga oo dhan wuu ka dagaalamay damiirkiisuna wuxuu siiyey inuu iskaga tago si aanu ceeb dambe uga qaadin